bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habee wanaagsan ayaan awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa sabti axad ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha afaraad abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta magaalada saababa kaga qayb galay shir saddex geesood ah u dhexeeya dalalka soomaaliya talyaaniga iyo ethoobiya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkaas iyo waxyaabaha lagaga hadlay waxa uu daaran yahay qodobada kalean oo caawa idinla wadaagi doono islamarkaasina aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo deegaano horle oo ka tirsan gobolka galgaduud kala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab iyo dowladda federaalka soomaaliya oo guulo waaweyn ka sheegatay dagaalo ka dhacay gobolka galgaduud islamarkaasina dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaynu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale caawa hadduu rabiidma waxaad wareegga ku dhagaysan doontaan dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay dishay in ka badan toban dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab kadib dagaal ka dhacay gobolka shabeellada hoose oo dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa dagaaladaas iyo halkay sida gaarka kaga dhaceen khasaaraha ka dhashay weerarka qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhanaa al-shabaab oo haatan si toosa kaga bilaabanayo qeybo badan oo ka mid ah dalka iyo howlgalla ka bilowday meelo ka mid a gobolka jubbada hoose waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee si isku mid ah kaga bilowday gobollo badan oo ka mid ah dalka iyo xaaladaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkan wareegga wararka dalsan muddaduu soconayo farsamada suudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhoy mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha daalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal ismaqal wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muwjada hirka dherarkeedu yahay sagaal hal dhibic shan megaartis efemkaas waxaa si toosa nagaga maqli kara dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo efemku uu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay dhegaystayaal ismaqal wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu ambaqaadi doonaa caawa barnaamijkeena caawa waxaan ku bilaabayaa wararka ku aadan xaaladda aan idhaahde shir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha waddanka talyaaniga iyo ra-isul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed uga furmay magaalada asaaba ee xarunta waddanka ethoobiya shirkaasi oo ah shir saddex geesooda u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya iyo talyaaniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada asaaba waxa uu kaga qayb galay shirka saddex geesoodka ah ee dalalka soomaaliya talyaaniga iyo ethoobiya shir madaxeedkan wadamadan saddexda ah ayaa looga wada hadlayaa iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha ganacsiga maalgashiga sidoo kaleetana kulankan ayaa waxaa lagu gorfeenayaa danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya saddexda dowladood si loo xoojiya baa la yidhaahday qorshayaasha muhiimka u ah shucuubtooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa la wadaagay madaxda shirkaasi guuraha mil- guulaha mila- miladhalka ah sida ay dowladda federaalka soomaaliya uga gaartay dagaalka ka dhana al-shabaab xoreynta dalka waxaana madaxweynuhu uu tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay ka go-an tahay xaqiijinta soomaaliya xura iyo eh, xorna ka ah eh, sh- markaasi dagaalamayaasha al-shabaab hormuudna ugu noqoto horumarka iyo xasiloonida gobolka dhinaca kale wasaaraha dalka talyaaniga marwa georgia miloni iyo wasaaraha dalka ethoobiya master dor abiy axmed ayaa bogaadiyey guulaha wax ku-oolka ah ee laga gaaray wejiga koowaad ee howlgallada dalka looga saarayo al-shabaab iyagoo xusay ahmiyadda ay leedahay in markaasi dalka iyo gobolkaba ay iska kaashadaan ciribtirka waxa ay ugu yeereen argagixisada gaar ahaan wadamada safka hore ee diriska la ah soomaaliya haddaba shirkan oo maanta magaalada asaaba ee xarunta waddanka ethoobiya ka furmay waxyaabihii sida gaarka loogu gorfeeyey waxaa maanta warbaahinta la wadaagay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxauu ka qayb galay shir saddex geesood ah oo ay yeesheen dowladaha soomaaliya etoobiya iyo talyaaniga shirkan ayaa waxa uu ku saabsanaa arrimo muhiim u ah saddexda dowladood oo ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha een, maalgashiga iyo arrimo kaleeto madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in wax kasta ay dowladda federaalk soomaaliya ay xilligan ay ka shaqeynayso ay muhiimadda koowaad saareyso ee security-ga iyo si soomaaliya oo xasiloon nabada loo gaari lahaa markaasna een, ganacsatada een, shisheeye iyo dowladaha kaleeta ee doonaya soomaaliya inay maalgashadaanna ay dowladda soomaaliyeed iyo dowladahaasiba iskaashi muhiima ay yeelan doonaan ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga georgia meloni ayaa dhankeeda waxa ay tilmaantay in uh, talyaanigu uu xiriir qoto dheer la lahaa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya markana uu diyaar u yahay in maalgashi uu ku sameeyo wadamada bariga africa oo ay ugu horeeyaan eh, soomaaliya iyo etoobiya Eh, ra-iisul wasaaraha etoobiya eh, abiy axmed ayaa dhankiisa waxa uu dowladda soomaaliya een, ku tilmaamay in ay iska kaashanayaan dhinacyada ammaanka waxauna een, ra-iisul wasaaraha dalka eh, talyaaniga georgia meloni een, ka codsaday in ay maalgashi een, ay ka faa'iidaystaan soomaaliya iyo etoobiya ay ku sameeyaan infrastructure-ka labada dowladood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu la wadaagay ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga guulaha ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay ka gaartay ee dhanka amniga iyo dagaalka lagula jiro een, argagixisada shirkan saddex geesoodka ah ee dowladaha soomaaliya talyaaniga iyo etoobiya ay magaalada addis ababa ku yeesheen ayaa waxa uu ahaa shir miro dhal ah waxaana lagu ballamay in een, mar kaleeto lasii ambaqaado een, waxyaabaha laga wada hadlay heshiisyo horodhac ahna ay dowladahaasi ka yeeshaan arrimaha dhaqaalaha ganacsiga maalgashiga iyo amniga
waa hagaag mar kale habeen wacan oo wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan weli raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dhirkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis meel walbo aad joogtaan habeen wacan oo wanaagsan ayaanu idin leenahay qeybaha hore ee barnaamijka wareega ayaanu weli ku guda jirnaay markaan haddii aanu fiirino dagaal markaasi u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maalmahan waxay inta badan ay ka socdeen gobolada soomaaliya iyadoo dowladda federaalka soomaaliyana guulo waaweyn ay ka sheegatay howlgallada ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ee si gaara kaga soconaya deegaanada maamulka galmudugga habeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada maamulka galmudug jenaraal canood ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ciidamada huwanta ah ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud isagoo sheegay in ciidamadu ay ku guulaysteen inay gacanta ay ku dhigaan deegaano oo ay ka mid yihiin ceel axmed deegaanka ceel saaban saable la yidhaahdo deegaanka ceel cali xasan deegaanadaasi ayaa dhammaantood ah deegaano ceelbiyood ah isla markaasina dhuldaaqsimeel leh oo ay dagaalamayaasha al-shabaab in muddo ah ay ka arrimanayeen habeenka wasaaradda gaashaandhigga maanta mar uu ka hadlayo howlgallada dalka ka socda ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay saakay gudaha u galeen deegaanka budbud la yidhaahdo oo ay muddo ka talinayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu tilmaamay in ciidamadu marka ay la wareegeen magaaladaasi ay ku soo dhoweeyeen shacabka jenaraal cabdulaahi cali caanood oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu xusay intani ay tahay dharbaaxyo kale oo ku dhacda al-shabaab siduu isaga hadalka u dhigay ciidamada dowladda ayuu sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey ee gobolka galguduud ka dhacay ay guulo waaweyn ay ka gaareen maanta maruu hadlayana waxa uu yidhi
maanta waxaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyed la socodsiino howlgallo maalmaha kan socday oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta dowlad goboleedyada iyo cutubyada difaaca shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha shacabka soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah waxay maalmahan howlgalladaas ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka ceel axmed deegaanka ceel saban sablaale iyo deegaanka ceel cali xasan iyo deegaanka bood deegaanadaasu waa deegaano ceelbiyoodyo leh dhuldaaqsimeed leh dhulbeereed leh oo cadowga ka talinayey dadkana ku ciqaabayey canshuurtana uga qaadanayey ciidanku saddexaas maalmood howlgalkaasuu deegaanada ku soo safeeyey saaka wuxuu si buuxda ula wareegay deegaanka budbud budbud waa tuulo weyn oo degmo u dhiganta dad badina degan yahay maantana waxay gacanta ku jirtaa oo saaka la wareegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo cutubyadaas kala duwan ee difaaca shacabka iyo daraawiisha dowlad goboleedka kaashanaya insha allahu tacaala intaas waxay ka dambeeya howlgallo kalaa imaan doona taasuna waxaa weeye waa dharbaaxa hordhaca oo ciidanka xoogga dalka soomaliya usii geysanayo cadowga intuusan si ofishal u bilaabin wejiga labaad ee howlgalka guud oo iska kaashan doonaan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ku howlgalayo magaceeda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo kale daraawiisha dowlad goboleedyada deegaanada shacabka iyo ciidamo kale oo ay nagu caawin doonaan waddamada aan dariska nahay taasoo ay dhammaantood wada khusayso cadowga in lala wada dagaalamo bacdamaa al-shabaabku uusan ahayn soomaali keliya oo amiirada ugu waaweeye kuwa qaraxyada sameeya ay ka yimaadeen wadamada kenya iyo etoobiya iyo wadamada suudaan iyo wadamo kale in dhammaantood la iska kaashado oo laga tirtira geeska afrika le'anno marna ma la gaaraya qarannimo iyo dowladnimo buuxda oo maamulka iyo administrationka dalka uu dhammaan dalka oo dhan wada gaaro iyo dowlad iyo dowladnimo buuxda ma la gaarayo inta cadowga uu saas dalka ugu jiro saas darteed madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadduba go'aan waxay ku gaareen howlgalkaas in la bilaabo guulihii horena waa laga soo gaaray inta dambena wejiga labaad waa midka dhammaanteed lagu dhammaystiri lahaa cadowga khawaarijta ee dalka soomaaliya calanka jamhuuriyadduna ka baban lahaa laga soo bilaabo min raskemboni ilaa lughaya in sha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokaakoollaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka koka kolla
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
waa hagaag meel walba waa joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal weli barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaad la socotaanee haddii aanu sii fiirino qodobadeena kale ee cawa barnaamijkeena ku jira taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage oo booqday cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan markaasi goobo dhowaan dagaalmayaasha al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada xoogga iyo kuwa dibxoreynta deegaanka ayaa halkaasi kula hadlay isagoo markaasi ka warbixiyey wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab maruu la hadlayo ciidamo ka tirsan kuwa dibuxoreynta deegaanka ayuu ku adkeeyey in ay halka ay joogaan kasii dhaqaajiyaan si markaasi marka laamba qaadayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab dib looga ambaqaado goobihii lagala wareegay wejiga hore ee dagaalka jenaraal odawa oo maanta hadlaya ayaa waxuu yidhi
muddadii afar iyo tobanka sano shan iyo tobanka sano ku dhadhow ee dadka soomaaliyeed ay dul saarnaayeen waan ognahay waxa ay sameeyeen wax kasta oo ka xaaraansan qof muslima wax kasta oo ka xaaraansan qof bini'aadmiya wax kasta oo aan u bannaanayn qof muslima ayay ku sameeyeen dadka soomaaliyeed waxay ku dileen masaajiddii waxay baabi'iyeen dugsiyada qur-aanka waxay ku dileen meel kasta ee dadkii ay maraayeen waxay gaareen inay dadkii bini'aadmiga ahi qaybo ka mida iyo soo qabsadaan si ay kuwa kale u xukumaan ay qayb ka mida ay bireeyaan ilahay idinku dhaariye dadka iyo isu soo bixiyaan ayadoo ujeeddadoodu tahay kuwa kale hanaga cabsadaan sidaa dad ma lagu xukumi karaa yaa sidaa wax diinteenna islaamkee suubano ay qabto ma tahay wax loo hogaansami karo oo dad damiir soomaalinimo iyo mid dadnimo ku jirto ay u hogaansami karaan ma tahay ma ahan ilaahay baa nale marka waxaad la socotaan ficillada nimankaanu ay ku dhaqmaayeen diinteenna islaamku waxa ay ka qabto waxaad la socotaan culamaa'u diinka soomaaliyeed muddooyin badanna culummada soomaaliyeed qof walba meesha ay joogto ayay ka hadlaysay oo ay sheegaysay oo ay ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed u sheegaayeen aragtida nimankaanu ku socdaan diinta islaamka sida ay uga fogta oo aanay lug iyo raad ku lahayn ugu dambayntiina waxaad la socotaan bilo ka hor magaalada muqdisho waxaa isugu yimiday ku dhowaad shan boqol oo culummo soomaaliyeeda oo ka timiday dalka qaybihiisa kala duwan oo ka timida dalka dibaddiisa fadwooyin ay ka soo saareen waxay u sheegeen dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba nimankaa in lala dagaalamo diinta islaamka waxay ka qabto waxay noo caddeeyeen qofka ay dilaanna inay ahlu janno tahay qofka dishana inay ahlu janno tahay culummada soomaaliyeed been may ka sheegayaan kama sheegayaan waxaan rabaa marka haddii mar aan ognahay ficilada ay ku dhaqmaayeen nuuca ay ahaayeen haddii aan ognahay sharafkii iyo cisigii iyo karaamadii dadka soomaaliyeed ay lahaayeen sida ay ugu xadgudbeen haddii ay bannaysteen dhiiggii dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee ay gaareen bisha rabadaan ee aan ognahay fadligeeda xataa inay iyo masaajidda ugu galaan ay ku dilaan haddana diinteennii islaamku ay noo sheegayso iyo culamaa'u diinkii soomaaliyeed ay noo sheegayaan haddayna dilaanna inaan ahlu jinno nahay haddaan dilnana inaan ahlu jinno nahay maxaa noo harsan inaan la dagaalanno waddo aan ahaynoo noo furan miyaa jirta inaan la dagaalanno waddo aan ahaynoo noo furan ma jirto waana midda aad u istaagteen waa midda damiirkiinna iyo dadnimadiinnu ay idin sii weysay inaad sii fiirsataan wiilasha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed cariiriga iyo dhibaatada ay ku hayaan waa midda qarankiinnii iyo ciidankiinnii qaranka aad u garab istaagteen ee aad tidhaaheen ma aqbali karna wax ay nimankaanu wadaan waad ku mahadsantihiin intaa kadib walaalayaal muddo dheer ayaa halkaa nimankaa lagu hortaagnaa deegaanadan markii laga xureeyey waxaad la socoteen halgankan wuxuu ka soo bilowda galbeedka gobolka hiiraan wuu soo socday meeshaad aragteenaa la geeyey waxaa ku xiga gobolka shabeellaha dhexe oo asigana dhinaca kale ka soo socday sidaasoo kale mudug howlgallo ka soo socday oo ilaa xardheere lagu yimida ayaa igana ka mid ahaa waxaa ka mid ah howlgallada hadda ay ugu dambaysa galcad oo ciidamada qaranku ay soo galeen iyo dhulka xeebta ah oo ayadana sidaasoo kale ay ku socdeen waxaan rabaa markayna isweydiinno ma nugu filan taha meelaha ay hadda joogaan inaan iyo geyno aan ku hor fadhiisanno aan ku celinno ma nugu filan taha nuguma filno dadkan qof walba meelay ka timiday qof walba daruufteeda iyo xaaladdeeda haysatay soo maahan danihina weli way taagan yihiin laakiin ka daranaa timiday waxaa yimido waxaan la fiirsan karin loonaan sii dulqaadan karin soomaaliduna waxay tiraa cadowga guulguushiisa intay kaa goyso geliddiisu kaama goyso haddaan hadda galno inta naga shahiidi rabtay na way naga shahiide inta aan naga shahiidi rabinna cadowga ayay meesha ka saaree bacdeenna si sharaf iyo cisi yahay ku noolaane oo karaamo leh ayadoo ay u nabadgelaayaan nafteeda iyo maalkeeda ayadoo ay u nabadgelaayaan sharafkeeda iyo cisigeeda ayago u nabadgelaayaan ayadoo si xurriyada meeshay rabta ku maraysa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo